xifdigu sidii la rabay maaha in la بسم الله الرحمن الرحيم هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فطنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربتا فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا قال الناظم رحمه الله waxau naadimku yidha abu isxaaq alilbiiri raximah اllahu tacaala raxmatan waasica huwa alcadbu lmuhanadu laysa yanbu huwa cilmigu alcadbu seef weeyaan seeftaasoo almuhanadu ta hindiya loo nisbeeyey macnaha hindiya lagu soo sameeyey waa nisbatun ila alhind markaa dee seefaha ayaa kala qaalisanaaye suyuufta hindiya lagu soo sameeyo ayaa xilligaa ugu qiima iyo qaaya badnaa marka waxa uu leeyahay huwa cilmigu alcadbu waa seeftaa seeftaasoo almuhanadu hindiya loo nisbeeyey oo hindiya lagu soo sameeyey macnaha waa seef af badan oo laysa yambu laysa ma ahaanin cilmigaasi yambu kii afbeelaya ma ahaanin tusiibu waxaad ku asiibaysaa ood la helaysaa bihi cilmigaasi maqaatila man mid halbowlihiisa ayaad la helaysaa kaasoo aradta addoonto waxa uu sheekhu cilmigii ku tilmaamay seef af badan oon marnaba afbeelayn oo ciddaad la damacdo aad ku dilayso halbowlaha aad ku goynayso marka maqaatil waa jamcu maqtal waana halka qofka laga dilo yacnii dadka meelaha laga dilaa dee meel walba ma aha gacanta haddii wax laga dhufto ama lugta waxaa laga yaabaa dee dhaawac sahlan laakiin madaxa haddii la qaado ama wadnaha ama beerka dee waa halbowle marka maqaatil waa meesha qofku u dhimanaya haddii lagu dhufto marka wuxuu leeyahay cilmigani waa seeftaa afka badan een marnaba afbeelayn ee halbowlaha ciddaa doontana aad ku goynayso macnaha wuxuu u jeedaa horta wax lagu dagaalamoo lagu jihaado cilmi baa ugu qiimo badan oo ugu qadar iyo cadamo weyn walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alkariim waa ka ku yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira bihi damiirku wuxuu noqonayaa qur'aanka yacnii qur'aanka kula jihaad jihaad weyn marka sidee loogu jihaadayaa dee bilxujaji waalbaraahiin waa dalaa'isha iyo baraahiinta iyo xujooyinka cilmiga kula jihaadoo kula dagaalan cid alla cidda ku khilaaftay ee munaafiqiin iyo gaala iyo mushrikiinba leh marka waxaa la yidhaahdaa jihaad sayfi wasinaan iyo jihaad lxujai walburhaan waxaa horeeya jihaad lxujai walburhaan dagaalka ama jihaadka lagu galo xujada iyo daliilka iyo burhaanta waxaana uu jihaadkaasi yahay yanii diinta caddaynteeda iyo dadka in loogu baaqo iyo masaa'isha in dalaa'ishooda iyo xujajtooda lagu caddeeyo waa jihaad lxujai walburhaan jihaadka kale jihaadu sayfi wasinaanna dee waa in gaalaynta gacmaha la ysugu tago qoorta laga guro marka waxaa la yidhaha labada jihaad ka horeeya waa jihaad alxujati walburhaan ka muhiimkaa ee ugu weynida badanna waa ka xujada iyo burhaanta oo marka hore waxaa ka horeeya ka seefta iyo gacanta ka xujada iyo daliilka iyo burhaanta ayaa ka horeeya marka xujada dee qur'aanka iyo sunnada cidda lagula diriree lagula jihaadana dee waxa weeyaan halbowlaha ayaad ku jaraysaa waanad ka qaalib noqonaysa oo yacni qofka wax lagu dilo daliilka ugu weyn qof alla qofka diinta khilaafa wax lagula dagaalamo lagu dilo waxa ugu weyni waa daliilka iyo xaqa in loo caddeeyo oo aayaadka loo sheego oo axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam loo caddeeyo weeye waxa uu markaa cilmiga ku tilmaamay dee seeftu waxaba laga yaaba mararka qaarkood intay afbeesho inay waxba jari weydo ama halka lagu dhufto ay goyn weydo laakiin seefta cilmigu iyadu marnaba ma afbeesho halkii lagu dhuftaba halbowlaha ayay goynaysaa sayfulcilm waxau idhi markaa sheekhu huwa cilmigu alcadbu seef weeyaan seeftaasoo almuhanadu hindiya loo nisbeeyey oo lagu soo sameeyey laysa ma ahaanin cilmigu yambuu kii afbeelaya ma ahaanin oo seeftu waabay afbeeshaaye cilmigu afbeeli maayo tusiibu waxaanad ku asiibaysaa ood la helaysaa oonad la waayeen bihi yacnii cilmigaa seeftiisa maqaatila man aradta cidda aad doonto halbowlihiisa iyo halkuu u dhimanaya ayaad kaga dhufanaysa wa kanzun kayd weeyaan cilmigu waa kayd oo laa takhaafu uga cabsan maysid calayhi kaydkaasi lisaa tuukaaxda uga cabsan maysid oo waxaa la yidhahdaa cilmigu alcilmu yaxrusuk waalmaalu anta taxrusuk yacnii cilmigu isagaa ku ilaalinaya maalkana adaa ilaalinaya maanta qof hadduu xoolo leeyahay dee maanta gidi gaadh buu ka hayaa ama gaadh buu u samaynayaa ama qasnad adag buu ku xidhayaa xoolaha waad ilaalinaysa laakiin cilmigu iska dhaaf inaad ilaalisay isagaa adiga ku ilaalinaya oo halkan mar halkan ka baydh halkan sidandhe ku odhanaya wa kansun kayd weeye cilmigu kaydkaasoo laa takhaafu aanad uga cabsanayn calayhi isaga lissa tuuga aanad uga cabsanayn waa kayd waa lagaa xadi anad islahayne gaadhkahay khafiifulximli waa mid xambaarashadiisa iyo qaadistiisu ay fududdahay oo yuujadu laga helaayo huwa isaga xayu anta xayu kunta meel alla meeshaad ahaataba yacnii sidashadiisu waa mid ay sahlan tahay oo halkaa tagtaba kula tegaya haddaad nagidahood gurigaaga joogto haddaad safartood socdaalayso haddaad miyi joogto haddaad magaalo joogto haddaad buur fuusho haddaad bannaan u soo daadegto xayu kunta wa kansun weeyaan laa takhaafu calayhi lissa tuugaanad uga cabsanayn khafiifulximli qaadistiisuna ay sahlan tahay oo yuujadu laga helayo xayu kunta meel alla meeshaad ahaataba laga helaayo dee cilmigaagu bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutu lcilm meel alla meeshaad martaba dee wuu kula maraya waayo laabtaad ku sidataa wax culusood xambaarsantaoo ku cuslaynayana dee ma aha yaziidu waa ku kordhaa cilmigu bikasrati alinfaaqi bixinta badan ayuu cilmigu ku kordhaa minhu xaggiisa wax laga bixiyo wayanqusu waanu ku nuqsaamaa in bihi haddii cilmigii kafan gacanta shadadta aad ku adkayso gacanta haddaad yacni gacantaada ku adkayso ood ku gacanadaygtana waa nuqsaamayaa haddaad gacantaada furtood bixisood badisa bixintiisana waa ziyaadayaa waxaa la yidhi alcilmu yaziidu biاlnafaqa waalmaalu yanqusu biha waa fawaariqda u dhaxaysa cilmiga iyo maalka waxaa ka mid a alcilmu yaziidu biاlnafaqa cilmigu bixinta waa ku bataa waalmaalu yanqusu biha maalkuna wuu ku nuqsaamaayo dee maanta waxoogaa haddaad haysato wixii aad bixiso maahe intii kalea kuu hadhayso dee waxunba kaa dhacaya laakiin cilmiga maanta kitaabkaad dhigato markaad dhigtaba cilmika ayaad kororhsanaysa markaad ku celisaba cilmi kalaa kaaga baxaya kullamaa cilmiga aad bixiso oo dadka barto wuu ku badanayaa uun wuu kugu sii raasukhayaa uun haddaad laakiin cilmiga ceshato waa nuqsaamaya maxaa looga jeedaa dee kitaabkii aad dhigatay weligaa haddaana dib ugu noqon dee wuu kaa guurayaaye kugu nagaan maayo qalbigaagana ku sugnaan maayo waa ka zuulayaa marka cilmigii waxa uu ku siyaadayaa bixinta la bixinayo oo dhigista dadka loo dhigaya ah iyo nashrinta la faafinayo laakiin haddii aan dibba loogu noqon oon cidba la barin waa kaa guurayaa yaziidu waa ku kordhayaa cilmigii bikasrati alinfaaqi bixinta faraha badan ayuu ku kordhayaa minhu xaggiisa wax laga bixiyo wayanqusu waanu nuqsaamayaa cilmigii in bihi haddii cilmigii shadadta aad ku adkaysa kafan gacan yacnii gacantii haddaad ku adkaysood cilmigii ku gacan adkaato oo aad bixin weydana waa ku nuqsaamayaa falow qad duqta haddaad haddaba dhandhamiso min xalwaahu macaankiisa cilmiga macaankiisa haddaad dhandhamiso tacmaa dhandhamin la aasarta waxaad doorbidi lahayd atacalluma barashada la baranayo cilmiga wajtahadta waanad ku dadaali lahayd waxa uu naadimku leeyahy calayhi raxmatullaah macaanka cilmiga haddii aad mar uun dhandhamin lahayd waxaad yacnii doorbidi lahayd oo aad dooran lahayd barashadiisa oo aad ku dadaali lahayd waayo dee cilmigu waa min alcibaada cilmigu waa cibaadaadka alle loogu dhowaado ayuu ka mid yahay alabulcilmi sharci cibaadada ilaahayna waxay leedahay dhadhan iyo macaan ruuxa dhandhamiya aanu ka yacnii xiise goynayn yacnii dhandhamidaa iyo tacmigaasina dee waa tacmi macnawi ah oo qalbiga qofka uu ka dareemayo maaha tacmi xisiya dee sida macaankii waxyaabaha sharaabka aynu cabnoo kale laakiin waa tacmi ama macaan macnawiyahoo qofka qalbigiisu uu qoyan yahay qalbiga uu ka dareemayo waana kuu nebigu ku tilmaamay sal allahu calayhi wasalam daaqa طacma aliimaan man radya biاllaahi rabban wabimuxamadin nabiyan warasuula wabiاlislaami diina yacni macaanka iimaanka waxa dhandhamiyey qofka allah raalli uga noqday rabbinimo nebi muxamedna rasuul ahaan uga raalli noqday islaamkana diin iyo dhaqan raalli uga noqday ka yeeshay kaasaa yacni macaanka iimaanka dhandhamiyey marka xadiidkaa waxaad ka garanaysaa anna liliimaani tacmun inuu iimaanku dhadhan iyo macaan leeyahay yacni dadka ahluliimaanku ay dhandhamin karaan qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala u waafajiyo marka sidaa iimaanka iyo cibaadaadku tacmiga iyo dhadhankaa macaan ay u leeyihiin ee macnawiga ah ayaa cilmiga sharciga ah barashadiisuna ay u leedahay macaan iyo dhadhan macnawi ah oo ruuxa dhandhamiya marnaba aanu ka xiisa goynayn waxau idhi falow qad duqta haddii aad dhandhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa tacman dhandhamin la aaarta waxaad doorbidi lahayd oo aad wax walba ka dooran lahayd attacalluma barashada cilmiga sharciga ah oo wajtahadta waad ku dadaali lahayd yacni nadmiga kaafiyadu alifka dheer alifulidlaaq baa la yidhaha oo waa tatimatulbeyd abyaadda kitaabkao dhan alifta alifulidlaaqaas ayaa ay ku dhammaanaysaa oo yacni waxa weeyaan kaafiyada ama beydka ayaa uu ku hagaajinayaa laakiin ficilku waxa weeyaanun dee shadadta iyo kunta iyo ijtahadta iyo futinta yacni waa biduuni alif ficilku laakiin alifta waa tatimatulbeyd beydka ayaa uu ku taam yeelaya marka wuxuu yidhi la'aasarta tacalluma dee barashadaa cilmiga ayaa doorbidi lahayd oo wajtahadta waad ku dadaali lahayd walam yashqalka kaamana mashquuliyeen canhu cilmiga haddaad macaankiisa dhandhamin lahayd hawan hawa kaamay shuqliseen hawadaasoo mutaacun la ateecaa cilmiga macaankaa leh hawa la ateecaa kaamay shuqliseen oo kaamay jeediseen walaa dunyan adduunyana bisukhrufihaa maca sukhrufihaa iyadoo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda wadata futinta laguguma fidneeyeen macaanka cilmiga haddii aad mar uun dhandhamin lahayd hawo la ateecaana kaamay shuqliseen adduunyo quruxdeed iyo dhalaalkeedna kaama fidneeyeen walam yashqalka kaama shuqliyeen canhu cilmiga xaggiisa hawan hawa kaamay shuqliseen hawadaasoo mutaacun la ateecaa walaa dunyan adduunyana bisukhrufihaa maca sukhrufihaa iyadoo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda wadata futinta laguguma fidneeyeen adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeedna laguguma fidneeyeen walaa alhaaka kaamanuu shuqliyeen canhu cilmiga xaggiisa kaama shuqliyeen aniiqu rawdin beer quruxdeed iyo dhaldhalaalkeed loo tamashla iyo yacni waxa weeyaan raaxo tagaa kaamay shuqliseen walaa khidrun inan yaroo asturan oo gurigoodii ku asturan iyo xijaabkeeda biziinatihaa maca ziinatihaa quruxdeedii iyadoo wadatana kalifta yacni kumaad mashquusheen oo iyada kumaad tacalluqdeen alkalaf luqada carabiga waxaa la yidhaha alwuluucu bishayi maca shuqli alqalb yacni shayga in lagu tacalluqo qofka qalbigiisa uu ku dhego u laazimo qalbigiina uu ku shuqloomo si adagu ugu shuqloomo ayaa kalafka la yidhaah shiddatulxubbina waa la yidhaah yacni waxa inuu qofku aad u jeclaado marka waxa uu yidhi walaa khidrun inan yaroo asturan oo biziinatiha maca ziinatiha yacni waxa weeyaan quruxdeedii wadatana kalifta kumaad mashquusheen oo kumaad tacalluqdeen ama kulifta laguguma shuqliyeen waxa uu tilmaamayaa markaa yacni waxa weeyaan cilmigaa macaankiisa haddaad dhandhamin lahayd baa uu leeyahay naadimku beer waxa weeyaan qurux badan oo loo dalxiis tago oo yacnii la daawadaa kaamay shuqliseen inan yaroo asturan oo qurxoon oo gurigoodii joogtana kumaa tacalluqdeen oo kaamay shuqliseen oo guur iyo adduunyo cilmigaas kaamay jeediseen marka uu tilmaamay walaa alhaaka canhu aniiqu rawdin halkaa talmiix iyo milicsi ama ishaara ku jirto oo yacnii iska dhaaf in dee beeraha qurxoon ee adduunyada la beertay inay kaa shuqliyaane iska baddaa taasoo cilmigu isaga laftiisa ah yacnii waxa weeyaan beer qurxoon oo yacnii cilmigu ehelkiisa ugama dhaco beer qurux badan oo lagu indhadoogsado oo lagu xasilo oo lagu dalxiiso cilmigaa uga qiimo badan oo cilmiga laftiisa beerta u ah walidaalika ayaa ahlulcilmiga qaarkood mu'alafaadkooda qaar badan oo ka mid ah yacni ay ku magacaabeen alriyaad inay beera yihiin iyagoo ku maalaya halka dadka adduunyadu ay beerahooda yacni u dalxiis tagaane ay ku soo nastaan in ahlulcilmigu cilmigooda ay ku dalxiisaan oy ku nastaan oo beeru u yahay oo riyaadu saalixiin yani kitaabka caankaee macruufkeenna weyn naqaana riyaadu saalixiin yani macnihiisu waa maxay dee dadkii wanaagsanaa beerahoodii ka'annamaa ninka riyaadka dhiganaya ama dadka u dhigaya beer qurxoon inuu ku dhex jiro uu ku xasiloon yahi oo meel kaleba aan u baahnayn alrawd almurbic alriyaad naadira kitaabkii sheekh muqbil calayhi raxmatullah riyaad aljanna yacnii in badanoo mu'alafaadka ahlulcilmiga ka mid ah riyaad maxaa loogu bixiyey waxaa la milicsanayaa ama la ishaarayaa cilmigu ehelkiisa inuu yahay bimansilati riyaad halka dadka adduunyadu ay beerahooda ugu tamashleeyaan ee ay ugu dalxiis tagaan waxa uu yidhi faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani walaysa bian acimta walaa sharibta faquutu ruuxi ruuxda yacnii quudka ay quudataa arwaaxu lmacaani waa macaanidaas yacni macaanidaa waaweyn ee lagu raaxaysanayo ayaa ruuxda quud u ah walaysa bian acimta walaa sharibta laakiin quudka ruuxdu ma aha inaad wax cuntay ama se aad cabtay maaha quutu ruux naadimku halkan wuxuu ku tilmaamay in qofku uu ka kooban yahay laba maado ruux iyo jasad waxa labada muhiimiina waa ruuxda ee qofku ama uu ka koro uu ka koreeyo uu noqdo qof derajo sare leh ama uu ka dulloobo uu noqdo qof derajo hoose hoos ugu soo dhaca macnaha qofka derajadiisu waxay ku salaysantahay hadba ruuxdiisu mustawaha iyo heerka ay taagantahy laakiin jasadka qofka laguma qiimeeyo waayo jidhka iyo qalfoofkan sare dee dadku waa ku kala duwan yihiin laakiin siday u kala qurux badan yihiin ama u kala xoog wen yihiin ama ay u kala cudud iyo awood badan yihiin uma kala fadli badna miskiin yaroo dabayshu ay legdaso ayaa laga yaabaa boqol ninoo xoog waaweyn inuu ilaahay agtiisa kala qiimeeyo qadar badan yihi ruba ashcata aqbar madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi laabara marka adduunyada yacni madaahirta quruxda badan ilaahay agtiisa qiimo badan kama leh laakiin baatinka iyo quluubta iyo arwaaxda xaalkoodu sida ay tahay ayaa lagu qiimo badan yihi walidaalika jasadka ama jidhka culimmadu waxay yidhaahdeen jidhku yacni asalkiisu waa dhulka maadat ljasad minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra waxa jidhku markaa ku kore ee uu ku kobce uu ku noolaadaa waa waxa dhulkaa ka soo baxa biyiye baadba waayo asalkiisu waa min alard dhulkaa ayaa laga khalqo laga abuuray ruuxduna maadaama ay min amrillaah tahay oo amar samaawiya ay ku timid ilaahay amarka uu siiye malagga ee uu amray inuu ruuxda ku afuufo aadamaha maadaama ruuxdu ay tahay min amrillaah oo arrinkeedu uu ka yimid min asamaa samada laga soo amray iyada quudkeeda iyo waxay ruuxdu ku nooshahay waa wixii samada ka soo degay oo waxyiga ah hadday qur'aanka tahay hadday sunnada tahay dikriga ilaahay taacaadka kala duwan ruuxdu waxay ku kortay ku noolaatay quudka u ihi waa maa nasala min asamaa oo waxyiga samaawiga ah marka sheekhu waxa uu tilmaamayaa ruuxda quudkeeda ay ku nooshahay waxa weeyaan yacni macaanida cibaadaadka iyo taacaadka iyo iimaaniyaadka ilaahay iyo rasuulkiisa la rumaynayo ee awaamirtooda la qaadanayo ee nawaahidooda laga tegayo ee xuduuddooda la ilaalinayo macaanidaa saamigee sarraysa ayaa ruuxda quud iyo cunto u ah laakiin quudka ruuxdu ma aha bian acimta walaa sharibta inaad wax cuntood cabtaa ruuxda waxba uma aha marka qofka muminka ah waxa uu ku dadaalayaa quutu ruux walidaalika qofka quutu ruux ama quudkaa ruuxda hadduu ku dadaalo quutulbadan hadduu ka nuqsaamo waxba yeeli maayo laakiin quutulbadan si kastuu cunto iyo cabitaan u qaato haddii quudkii ruuxdu uu ka dhiman yahay dee cuntadii iyo cabitaanka adduunyadu waxba u tari mayso naarna ka badbaadin maysa jannana ku mudan maayo waxa uu sheekhu yidhi markaa faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani ruuxda quudkeeda ay quudataa waa macaanidaas sare ee ay ku raaxaysanayso macaanidaasina dee waa iimaankii iyo taacaadkii iyo cibaadaadkii kala duwanaa oo waxyaabaha samada ka soo degay ah taasaa ruuxda quudu ah walaysa bian acimta mase aha inaad wax quudatood cunto iyo walaa sharibta inaad wax cabto toona yacni ruuxda quudkeedu waa macaanidaas sare iyo cibaadaadkaa walaysa bian acimta mase aha inaad wax cuntood quudato walaa sharibta iyo inaad wax cabto toona labadaa midnaba may ahaanin quudka ruuxdu waxa uu sheekhu yidhi fawaadibhu haddaba ku dadaal oo daa'im cilmigii daa'im oo joogtee oo wakhud qaado biljiddi dhab ahaan u qaado adoo dhab ay kaa too dhalanteed aanay kaa ahayn dhab ahaan u qaado fiihi ay filcilmi cilmiga ku dadaal cilmiga oo daa'im oo dhab ahaan u qaado fain acطaakahu allaahu cilmiga haddii allaahu ku siiyo intafacta waad ku intifaacaysa hada daliilu cala ana alcilma minnat ilaahiya yucطiiha allahu man yashaau min cibaadih fain acطaakahu allaah yacnii shatru lbeyt beytka qaybtiisaa dambe waxa ka muuqata cilmigu inuu yahay hibe alla uu bixiyo oo cidda uu doono uu ugu nicmeeyo cilmigu inuu yahay minna ilaahiya oo xoog iyo xeelad cilmi laguma keeno si kastood u carartood u xaydxaydatood u orado xoog iyo xeelad ku keeni maysid haddaan ilaahay kuugu nicmayn marka aduu sababtii la kaala iyo sacyigii oo dee xagla laaban xoole kuma yimaadaan adoo iska fadhiya dee cilmi kugu soo degi maayo waxii samaawi ah waayo laa waxya bacda rasuuliillaah rasuulka ilaahay dabadii waxii soo degayaa ma jiro xataa nebiga sal allahu calayhi wasalam nusuululwaxyi muxuu kala kulmay mashaqadii iyo dhibaatadii tacallumka iyo barashada waad garanaysaan fii awali nusuuli lwaxyi malakuljibriil markuu u yimid nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam muxuu ku sameeyey sidaa intuu u soo qabtuu buquujiyey ayuu idhi iqra' yacni xoog ayuu qabtay alaaa maraad dabadeed mashaqo iyo dhibaato badan buu kala kulmay markii dambe ayaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq aayaadkii ay ku soo degeen oo uu akhriyey marka xataa nebigu sal allahu calayhi wasalam soo degidda waxyiga barashada uu ka baranaayo ee malakuljibriil uu macallinka u ahaa wax isagoo qadaadka u jiifa raaxa iskaga soo degaya ma ahayne mashaqo iyo tacab buu kala kulmayey bal caaisha waa tii lahayd wainnahu layanzilu calayhi alwaxyu waxyigu waxa uu nebiga ku soo degi jiray maalin aad iyo aad u qabow badan fi lyowmi shadiid albard maalin aad u qabow markaasaa waxyigu uu ka gu'i jiray waina jabiinahu layatafasadu caraqa iyadoo nebiga sal allahu calayhi wasalam dhabankiisa dhididku sidaa uga da'ayo hadda waa maalin qabow oo aad dadku ay qabow u dareemayaan ayaa marka waxyigu uu ku soo dego wuxuu waxyigu rasuulka ka gu'i jiray isagoo dhididku uu dhabankiisa ka da'ayo limaada waa mashaqada iyo culayska waxyigaa ku soo degaya innaa sanulqi calayka qawlan aqiila marka cilmigu waa bitacallum waa barasho waa sabir laakiin adigoo baranaya oo u sabraya oo sacyigii iyo sababtii la imanaya haddana haddaanu ilaahay kuu hibayn oo ilaahay aanu kuu qorin uunu ku waafajin heli maysid waayo waa midno alla uu bixiyo waxau idhi markaa fawaadibhu waxyaabaha tusinaya inuu dee midna rabbaaniya yahay nebiga sal allahu calayhi wasalam maxaa la amray waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaa nebi allow rabbigayow cilmi ii kordhi marka cidda cilmiga bixinaysaa waa rabbi subxaanahu wa tacaala lama amrin nebiga inuu ilaahay weydiisto maal iyo ubad iyo awlaad inuu u siyaadiyo laakiin waxa la yidhi waxaad tidhaahdaa rabbi zidnii cilmaa markaasaa ilaahay u tilmaamay minnadda uu ku galladaysta nebi maxamedoo uu yidhi rabbi wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima waxaa allahu ku baray nebi allow waxaanad hore u aqoon waa minna ilaahiya ilaahay baa kugu galladaystay oo kugu manno sheeganaya ilaahay deeqda iyo abaalka iyo fadliga uu kugu leeyahayna waa mid aad iyo aad u weyn marka cilmigu waa minnatun ilaahiya hamoodin xoog iyo xeelad in lagu keeno marka adoo sababtii iyo sacyigii la imanaya haddana ilaaha cilmiga bixiye ateec oo macsiyada iyo inaad caasida iska ilaali haddii kale kuu hibayn maayo waa imaamu shaafici sheekhiisii wakiic markii uuga cawday xifdidarrada maxaa uu ku waaniyey wuxuu yidhi macsiyada iska ilaali waayo macsiyadu nuurkaa qalbigaaga way bakhtiinaysaa cilmigana way kaa qadinaysaa waxa uu lahaa shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki almacaasi wa ahbaranii bianna alcilma nuurun wa nuurullaahi laa yu'taa licaasin yacni wuxuu yidhi sheekhaygii wakiic ayaan uga cawday xifdi xumo oo aan idhi waxa weeyaan xifdigaygi iyo fahamkaygi waa daran yihi markaasuu igu hanuuniyey macaasida inaan isaga dheeraadoon waxa dembi la yidhaa ka durko waxaanuu ii sheegay inuu cilmigu yahay nuur alla u bixiyo ilaahayna nuurkiisa iyo nuurkaa uu bixinaayo iyo cilmigaas ma siiyo qof caasiya wa nuurullaahi laa yu'taa licaasi idan yacni cilmigu waa minnadaa iyo nuurkaa ilaahiga ah ee ilaahay uu siiyo qofka uu doortay ee ehelka u ah ee mutaystay waxa uu idhi sheekhu markaa fawaadibhu daa'im oo joogtee cilmiga wakhud qaadana biljiddi yacni dhab ahaan waxa weeyaan u qaado fiihi ay fi lcilmi cilmigaas fain acطaakahu allaahu haddii ilaahay cilmigaa uu ku siiyo ilan waa minna ilaahiya eh intafacta waad ku intifaacaysaa haddii kalena xataa haddaad waxoogaa xambaarto dee waxa weeyaan nafci yeelan maayo waa cilmi bilaa baraka ah wallahu subxaanahu watacaala aclam